wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan oo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka adduunka ayaa tababar usoo gabagabaysay qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda caafimaadka tababarka ayaa ku saabsanaa daryeelka degdega ee bulshada tababarka ayaa waxaa ka qayb galay madax ka socota wasaaradda caafimaadka somalilan iyo shaqaale ka kala socda xarumaha caafimaadka ee magaalada hargeysa agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan doctor maxamed cabdi xergeey ayaa ka warbixiyey ahmiyadda tababarka waxaan isleeyahay waa tababarada ugu qiimaha badan ee ka dhaca dalkeenna oo laydinku qalabaynayey aqoon iyo tababar intiinna badani aad u baahan tihiin oo ah sida loogu shaqeeyo ama xaaladaha emerjensiga ah ee baysiga ah sida loo handhalgareeyo runtii arrin fudud ma aha waxaanan isleeyahay nafo badan baa ku dhinta oo laydinka rabo inaad imika wixii ka dambeeya aad badbaadisaan markaad tababarkan qaadataan in aqoonta human resourceka ama shaqaalo weynaha wasaaradda horumarinta caafimaadka kor loo qaado waxay ka mid tahay awliyaadka ama bryoritiga ama muhiimadaha waaweyn ee wasaaradda horumarinta caafimaadku ay xooga saartay waxaad maalin walba aragtaan tababar furmaya iyo mid xidhmaya ujeeddadu ma aha in dadka loo yeedho deedna d s ega qofka loogu tabaruco ee ujeeddada ugu weynee laga leeyay waxa weeye in kor loo qaado aqoonta dadkaa kala duwan ee tababarada imanaya aniga oo runtii aad ugu rajo weyn kuna qanacsan inaad qaadateen shantaa cisho tababar ballaadhan iyo aqoon ballaadhan waxaan idinkula dardaarmayaa aqoontii aad halkan ka qaadateen inaad u sii gudbisaan inta aan qaadan aqoonta inta aan aqoonta qaadan dadkeennu had iyo jeer waxa ay soo bartaan aad uma sii fidiyaan waxay u baahan tahay inaad ku dabaqdaan ood ku shaqaysaan isla markaana inta aan fursadda u helin aad u gudbisaan wixii aad halkan ku qaadateen haddii aad hesheen qalab sida materialkii aad baranayseen iyo casharadii aad qaadanayseen inaad la wadaagtaan inta aan helin aqoon ahaanna aad la wadaagtaan intii aan fursadda u helin inay tababarkan kasoo qayb galaan tababarkan oo socday muddo afar maalin ayaa waxaa ka faa'iidaystay shaqaalaha wasaaradda caafimaadka kuwaas oo waxyaabihii la baray dib ugu celin doona xarumihii ay ka kala yimaadeen